hadne dad badan baa u geeriyooday dad badanna waa ka bogsadeen wax yar oo teelteel ah baa nagu haray xaaladda degmada hadda aad bay u fiican tahay okay marka degmadaasi roob ma ka da-ay degmada roob kama diin magaalada gudaheeda ilaa toban kilomitr oo isku wareega oo degmada nawaaxigeeda ah roob kama diin toban kilomitr wix ka baxsan oo dhan walba ah roob baa ka da-ay dhanka galbeedka yurub wuxuu badan yahay dhanka dhan walba wuu ka jiraa toban kilomitr oo magaalada isku weera oo magaalada iyo ceelashii iyo intaas ku saabsan waa roob ma diin waa roob la-aan magaalooyinka kale deeska nalaana waa nala taban roob la-aanta laakiin baadiyihii daaqsintii roob baa ka da-ay xoolihii wixii soo hadhay waa roobsadeen wixii soo hadhay dadkii waxaa weeye nolol ayay heleen laakiin magaaladii waa roob la-aan waa gartay marka gurmadka ay fidinayaan heedaha gargaarka iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed soomaaliya guddiga abaaraha koonfur galbeed maxay degmadaasi la soo wadaageen dadka ku nool abaarta u saamaysay gurmadka haylaha salatanka wax hadda dalbayna soo gaarsiiyeen ma jiro bishii hadda afid afidka maalmihii u dambeeyey oo bishan may maalmaha gelinaysa laakiin dowladdan etoobiya ay keentay degmada ceel berde oo maamulka koonfur galbeed guddigiisa abaaraha lagu wareejiyey baa jiray maamulkaas ceel berde ayaan ku kulannay raashinkii degmada ay lahaydna waa nagu soo wareejiyeen shacabkiina waan soo gaarsiinay maadaama raashinku aad u yaraa waan soo gaarsiinay wixii xisaab ay degmada u yeelatay maamulka koonfur galbeed ee degmada imaado oo degmada u arka dhibaatadeeda oo shacabka u arkana xogaa durufa usaami ka weyday ayaamihii cirka uu biayeeda ahayd sababa roob iyo biyi iyo dartood bay guddiga abaaraha wasiiradii ka socday ee ka yar cudurdaateen laakiin annagu waa ku casuulnay oo inay arkaan oo dhibaatadan iyo abaartan iyo shacabkan dhibaatadooda inay arkaan aad ayaan ugula talinay oo aad baan u jeclay marka maysa suuroodin inay noo imaadaan maxay tahay sababta ay ugu gaabsadeen in halkaas ay tagaan ay gurmudka gacantooda ay ku gaarsiiyaan dadka ay abaaruhu saameeyeen wallahi cimildaar roobun baa jiray cimid ma jirin cimid ma jirin isku aragti iyo isku fikir baan hadda ahayn maadaama marka hore aan kala maqnayn xilli dheerna xoogaha koonfur galbeed wax ka tabanaynay maadaama tabashadii weli meesha ay taagan tahay oo in la wada hadlaayo noo furan tahay haddana laakiin anagu wasiiradaas waa ku soo dhaweynay waa ku casuulnay gaco furan si qalbiga ayagana maqsuud bay ka ahaayeen laakiin xilli xilli waxay xilli roob bay ahayd meeshuna waxaa weeye waa xuduud dheer oo boqol kilomitira xilligaa roobka inuu jidgoo jidgooyi iyo waxaasay ku dhacaan bay ka yaabeen sidaa darteed waana soo fasaxeen waana soo madax banaayeen xilli kale ayaan isku imanaynaa degmadana soo booqanaynaa bay yidhahdeen annagii shacabka annagana diyaar ayaan u nahay inay noo imaadaan gartay marka dhinaca kale degmadaas muddooyinkii ugu dambeeyey dhibaatooyin badan cudurka shumbiyoodka dadka ku nool halkaasi uu fara ba-an ku hayay baa jirta halka bilooyi bilihii ugu dambeeyey maxaa oo kiisas aad haysaan dad u geeriyooday cudurka shumbiyoodka iyo abaaraha ka jira deegaanadaas wallahi dad badan baa jira cudurka u geeriyooday hadda koor midiaan ka sheegnay sida b b c iyo t oda waan ka sheegnay dad badan baa u geeriyooday degmada hadda afartan iyo toddoba qof ana gacantooda ku xabaalay oo degmada dadkii aan ku xabaalnay ku geeriyooday boqol iyo labaatan iyo sideed qofna dadkii ka kacay bukaanka ka caafimaada ee ka bogsaday bay ahaayeen hadda waxaa weeye ilaaha maanta iskala shacabkii waa ka kacay cudurkaas wax yar oo teelteel oo aad u fudud oo carruurta abaa hadda harharay oo toddobaadka hadda aan soo dhaafnay meelaha laga soo sheegsheegayay laakiin geeridii waa bishii horaan ugu dambaysay bishan waxamaana xabaalin haddaas allah iskale cudurka halkaas ayuu marayaa abaartiina halkaas ayay maraysaa marka dee mar walba kaalmo ilaahay iyo kaalmo biniaadam labada waan u baahannayo waxa weeye cudurkiina beri waa imaan karaa abaartiina madaba dhammaanin beri waa imaan kartaa maadaama biyihii oonka uu sid yahay oo hadda magaaladii weliba biidhaan hadda uu sida u socdo weliba saacadan aan kula hadlayno biidhaan aysan ay weli ay wato aysan joojininba haddana waxa weeye waxa weeye kaalmo dhan walba waan uga baahannahay ceelasha ka waran deegaankaas biyaho biyaha ceelaha ceelashaas waktigan la joogo ma yihiin kuwa ku filan dadka ku nool degmada yeed
biyoodka ee degmada hadda ku yaala waa ceeladan shacabka aan xamili karin ceelsiiga ayaa jiray fiidkii hadda ka hor ayaan warbixin ka bixinay waa hallaabay muddo shan sano lix sana waa hallaysan yahay ceel biyoodkana hadda haddii roob aan ku deyn oo uusan rogmanin sanadan sanadii horaan roob ma helin ma ma garan karna xaaladiisa say noqon doonto xaaladiisa sax ma noqon doonto xaaladiisa ma saxnaanayso in la helo biyo aad iyo aad ayaa muhiim ay u tahay waa gartay marka guddoomiye degmada yeed waxay ka mid tahay degmooyinka ka tirsan gobolka bakool ayna hoos timaadaa maamulka koonfur galbeed soomaaliya marka idinku maxay siyaasaddiina degmada geed ku aadan aada la la damacsan tihiin oo kama muuqataan deegaanada kale oo in badan madaxda iyo siyaasiyiinta koonfur galbeed xildhibaanada ay booqdaan marka idinku maxay tahay waxyaabaha gadaal idin dhig waxyaalihi aan kama jirnay ayay kamid tahay booqashadaanta iyo soo qaadislaanta ay kulley arrimaha xaqdiraadda ahayd arrimaha xaqdiraadda ahna kuwa hore aan fikirka annaga uga dhiibanay bay ahayd ee xilli badan aan ku kala maqnayn Eh, iyo degmo weyi ma ahana yay u badnayd sababta jirta iyo degmadeeda degmadenimadeedana waa mid cad waa mid cad oo waxaa weye dowladda dhexe iyo dowladda koonfur galbeed ay shacabka u og tahay oo meesha caalamka og tahay wax muran ku jirta maaha maamulka koonfur galbeed asaga dalka xukuma gobolka boqol asaga xukuma annaguna gobolka boqol baan ka mid nahay shacab baan nahay shacabka halka jira xuquuq bay leeyihiin xuquuqooda meesha caalamka ayaa usoo maxay tahay xuquuqda aad jabinaysaan Ha? degmadnimadaas iyo sheegataan la-aanta iyo imaatin la-aanta arrinkooba ka tahay meel kalaba intaan la gaarin laakiin idinku marka hore maamulka een, eedeen iyo een, waxaad la hortimaadeen marka lasoo doortay madaxweynaha inaad eh, ka diida diidaan markii hore marka saas darteed lama soo lama dhihi karo in booqashadu eh, madaxda ay idinka baaqatay maya lama dhihi karo oo markaan anagu xeedeynayna mana wax kabanayna bay ahayd oo tabashada annadana aan soo bandhignay bay ahayd Eh, annagu madaxweyne jiidna maan nahayn koonfur galbeed jiidna maan nahayn laakiin qofka baniaadanka wuu xisaabtami karay waana xisaabtanay waana la hadalnay Eh, sijiidkii hore iyo is-afgarwaaga hore sidaas ayay ku imaatay haddana waxaan nahay annagu kuwa caqabadana xilli kuwa u horseedaya oo waddada u xaarahaya ayaan nahay haddii waddada wax nala xaarahan weynana waxa weeyaan de waa tii hore laakiin annagu albaabada annagu waan furnay degmada annagu waan furnay shacabka annagu waan sharinay qorshahaas waan qaadanay maamul koonfur galbeed waan ku soo dhawaynay halkaan inaan ku martaqaadno aanu dib go-aansanay inay markaa ayaga dadka xaquuqdiisa iyo baahidiisa iyo jiritaankiisa ay ogaadaan ayaa ayay u taallaa marka idinku ma isku daydeen inaad timaadaan xaruntii kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed baydhabo sida eh, sidaad een, koonfur galbeed madaxweynaha golaha wasiirada xildhibaanada aad ku leedihiin aad ula kulantaan waxyaabaha aad tabanaysaan iyo dhibaatooyinka halkaas ka jira aad ka warbixisaan si la idinka qanciyo ma isku daydeen arrimahaas arrimaha hadda qorshaha waa noogu jiraan xilli adag oo annagu aana wax booqan karin baan soo marnay oo muddadiisada aan soo marnay eh, xilli abaaraad adag bayd oo culus badbaado dad baan ku jirnay badbaado bani aadamka safar maana geli karin afar bilood shan bilood lix bilood oo khatar ayaana soo maray baydta horaa la waayey Mm.
Eh, haddana xilligii roobkiiba waa dib u dhacay waa daweyn Eh, annagu marka kuwa maanan hayn kari kara inaan soo baxno oo maaragtay meelo kale laakiin madax waxa badan siyaasadda badan madaxda dhaqanka siyaasadda xildhibaanada oo lafdan waxaan qaadanay in aanu tanna ku macsuulno taana aanu ugu tagno oo midkooda hadalkana aan fadhiisanno qorshahaas si toosan ayaa ayaan u qaadanay ugu dambayntii dowladda shariif xasan maxaad u sheegaysaan dowladda sharifanta waa dowladda allada ayadaan xukunta waan soo dhaweynaynaa gacmo gacmo furan baan kusoo dhaweynaynaa iyadoo shacabkooda shacabkeeda dhibaataysan ha u dhegnuglaato